horta marka hore colaad adiga iyo shaqaalaha v o a-da iyo dadweynaha dhegeysanayo dhan waa idin salaamay arrintan laga soo baxayo iskuullada ku aadan maanta markay tahay saacaddu tahay tobanka waxay la xiriirtaa bil ka hor bishii februaayo a afar iyo tobankeedii ayaa ischool la yidhaahdo margery stoneman douglas high school oo ku yaala magaalo parkland florida ayaa waxaa ka dhacay in arday ka mid aha ardadii dhigan jirtay iskuolka inuu qoray la soo galay uu ku dilay toddobiyo toban qofood oo arday u badnaa marka maanta waxay ku aadan tahay bil maalintii uu dhacay shilkaasi marka ardada ayaa waxay qabanqaabisay waddanka oo dhan in laysugu soo baxo maanta oo banaanka la taagnaado toddoba iyo toban daqiiqadood oo daqiiqad walba lagu xusaayo mid ka mid ah ardadii iyo dadkii ku dhintay iskuolkaas marka arrintu waxay la xiriirtaa arrintaas marka dhacdadaasi ka dhacday bil ka hor parkland florida wax si ka duwan dhacdooyinkii hore iskuullada ka dhici jiray ama tiyaatarada ka dhici jiray ee toogashooyinka dadka badan ay ku dhiman jireen waxa waxaad moodaa inay ka xoog badnaatay oo fariinteeda iyo iskuullada meel kasta ay gaartay maxaa ugu wacan bay kula tahay niyow horta midda ugu wacan horta mid waa waxaa la dhihi karaa waxani way soo socdeen oo rabshadaha ama dhibaatooyinka ka dhaca iskuullada ama dadkan qoryaha ay keenaan ama gun violenciga waxa loo yaqaano way sii badanaysay marka waxaa laga yaaba horta inay gaartay meeshii wax laga qaban lahaa oo oo ay gaartay meeshii ugu sarreysay waxaa kaloo oo jirta in waddanka guud ahaan uu aada u kala qaybsan yahay oo aad sida aada la socotaanba in dadka lahaanshaha qoryaha ama maxaa tirahda hubka iyo dadka kasoo horjeeda inay aada iyo aada u kala fogaanayaan siyaasad ahaan taana waxay ku daraysaa arrintan labada dhinacba waxay siinaysaa energy ama maxaa tirahdaa tamar gooni ah oo ah inay qoladii qoryaha iyo difaacaysay lahaanshaha gaarka ah ee qoryaha ama hubka inay maxaa tirahdaa ay awoodooda iyaga muujiyaan oo ay arrintii difaacaan qoladan kale kasoo horjeedana inay ka hortagaan hubka oo ay xakameeyaan lahaanshaha hubka waxaan dhihi karaa kala qaybsanaanta waddanka arrintaas lagu kala qaybsan yahane qayb bay ka tahay maarag marka waxaa laga doodayaa ma dastuurkaa xaqa uu siinaya dadkaas baa laga doodayaa mise si kalaha loo maaraya qoryaha laga doodaya maxay yihiin waxa la isku haysto oo doodu ka taagan tahay hadda doodu waxay ka taagan tahay ma ahan in dastuurka ama constitutionka la bedelo second amendmentiga ama lahaanshaha hubka ku saabsan laakiin dadku waxay ka hadlayaan oo dhinaca ku doodaya waa xakamaynta yaa qaadan kara in la adkeeyo nuuca iyo qofka qaadan kara shuruudaha qofka qaadan kara iyo qoryaha ama maxaa tira hubka la qaadan karo oo oo shaksi ahaan loo lahaan karo taas ayay ay ka hadlayaan oo mahan hadda ma arko dhaqdhaqaaq dhahaya second amendmentiga ama dastuurka wax laga bedelo laakiin waxaan arkaa waxa socda dhaqdhaqaaqyada socda waxay ku aadan yihiin sidii loo xakameyn lahaa yaa qaadan kara hubka da-du maxay tahay qofka dadka xanuunka qaba maskaxda xanuunka ka qaba dadka dembiyada galay maxaa tiraha nooca qoroga la qaadan karo ama hubka la qaadan karo muxuu yahay ma kan militarigu a haystaan oo military style yidhaahdo sidii qorogin hadda maxaa tiraha loo adeegsaday parkland wixii ka dhacay ma qoryaha noocaas oo oo kalaa la qaadan karaa iyo arrin debateka ama hadal wadahadalku ama doodu waxay ka taagan tahay arrintaas laakiin ma arko in hadda siday tahay in la laalayo ama maxaa tirahdaa wax laga bedelayo constitutionka waa hadda waxaan uma bisla maxaa tirahdaa siyaasaddu siday tahay hadda wa garta haddaan su-aal kale kaa weydiiyo markii dhacda backland ay dhacday isku dugsigaa sare la weerarku ka dhacay oo toddobiyo tobanka arday ay ku dhinteen iyo waxa dhacay in waddankan uu dood badan dhaliyey ilaa madaxweynaha maraykanka donald trump uu ka hadlay oo mararka qaar uu soo jeedinayay in macalimiinta ay qoryo qaataan oo fasaladooda ku haystaan haddii qof uu soo weeraro ardadana ay difaaci karayaan adigu waxaad ka tahay maamule ischool dugsi sare ah oo dabcan dhalinyarada xilliga ay firfircoon yihiin wax ka barta ma qabtaa aragtida ah in qori la qaato oo iskuulkii la geeyo oo ardada lagu difaaco niyow horta arrintan qori qaadashada waxaa ka dambeeya ma ahan arrin amni keliya ma ahan waa arrimo dhaqaale arrimo dastuuriya sidii aan maxaa tirahdaa ka wada hadlaynay su-aashii hore waxaa arrimo dhaqaala ku jira arrimo waxaa ku jira arrimo siyaasadeed aniga shaksi ahaan taa ilama qumana macalin qori sitaa waxaan umalaynaya inuu meeshii waxbarasho fiican ayna kasoo baxaynin ama maxaa tirahdaa aysan aysan munaasib ahayn laakiin uma arko in wadanku ama macalimiintu sidaan u arko aniga shaksiyan in ay diyaar u yihiin inay qori qaataan si ay ardada u difaacaan